aada u weyn waxaa jira ciidanka amisom oo ayagana garab weyn lagu siiyo dhanka roondada inaan la socono dhaqaaqa kooxaha nabadiidka ah dhaqaaqooda inaan iska kaashano dhan walbo oo ciidan iyo tillaabooyinka aan qaadana intaba ciidamada amisom iska kaashano howlgallo waa subinaa oon kuma kala annaga keliya kuma koobno ciidamada qalabka sidoo dhan inta deegaanka ku sugan haddii ahayd boliis haddii ahayd militariga haddii ahayd nabadsugida intaba waa subinaa ayaa loo sahashay inaan helno dadkaas sidoo kale haddana ma joojin doono oo waa wadnaa dhan walba ha noqotee inaan kooxahaas nabadiidka ilka awoodeena karaamteena annagoo aligna warsan kaashanayno inaan ciribtan waa hadda sideedaba wax markaad qabatid waxaa jawaabtaa kuu soo baxaya ama waxa aad soo diray waxaad ku ogaa kartaa bulshada hadee bulshada si laga sheegaysana waad dareemi kartaa adiga ruuxaaga markii la roondeynayo dadkii la ogaanayo dhaqaaqa dadkii gaadiidkii intaba lala socdo yacni wax badan baa iska bedelayo annaga hadda waajibaadka aan lahayn keliya ayaan ku jiro jirnaa oo aan wadnaa oo ah inaan mar walba deegaanka ku dhex roondeyno koorta kooxaha nabadiidka ah gaadiidka sidoo kale kooxaha maleeshiyaadka isbaarooyinka dhisa tuugada caadis inaan soo qabano ciddii aan gacan markaasaan ku qaban weynina inaan ku fulino in markiiba aan tilaabo adag asaga u keeni karta dhimasho ama dhaawac aan kasoo dirin sideedaba horta fal wuu dhacaya kooxahan burcadkaana kaasatan weliba haddaan kaaga hadlo soomaaliya gobolka shabeellada hoose waa meesha falalkaas ugu badan ay ka dhacayaan waana la mar walba waa la dagaalamaa wixiina way dhacayaan dad hubeysan oo beela ah dad hubeysan oo noocyo kala duwan iskugu jiro ayaa horta gobolka ku wada dhaqan mar walbana muddadii hadda aniga aan imid tillaabooyin badan ayaan ka qabtay wadadaas hadda dhankaas dagaalaad marayso sidaas ay tahana haddee markii hadda sidii hore boqolkii waxaan jeclaha boqolkii sideetan iyo shan inay intii hore ka yar tahay dhacdooyin ka dhici jira wadadaas dagaalaad aade tuugaa lala dagaalamaa waan la dagaalamaynaa insha allah ma dhihi karno tuugada annaga tuugada meelkaas inaan la dagaalno markii fal markaas meesha laga soo sheego ayaana haddaan madarag way jirtaa rag hubaysanaan soo qabano way jirtaa kowii laba aan ahayn aan u gudbinana hay-adaha garsoorka aan u gudbinay tira ahaan meeqaan ku sheegi karnaa kuwa
iyo hay-adaha garsoorka ayaad aada iyo aada uga heli kartiin dad hubaysanoo hubkooda wato falal suubiyey qaarna lagu eedeynayo inay dad rayida ay dileen ayagoo dhacayo qaarna markaas dhacya ayagoo ku guda jirnaa soo qabanay gacanta aan kusoo dhignay intaba intaas wixii annaga aan helno oo burcado markaas meel nagula soo sheega ayaan soo qabanaa ma garan